quraanka oo si qiyaasada tobanka bisha ley labada saddex iyo labaatan waxaa qorshaysanaa inay imtixaanaadka iskuulladu didcaan dalka inay bilowdaan nasiib daro ardada reer beledweyne imtixaankaas beri uma fariisanayaan fatahaadaha darteed tirada haddii aad noo sheegto tirada iskuulaadka ku yaala magaalada beledweyne ee imtixaanka loo qorsheeyey in ay ardaydu ku galaan iyo tirada guud ee ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanka maxaa nooga sheegi kartaa maamule barfad leh
xuseni imtixaanaadku waxay isugu jiraan saddex qaybood qayb oo iskuulaadku ay maamulaan oo ah ardada aan sideedaadka iyo labiyo tobanaadka aan ahayn qorshahoodi waxa uu ahaa inay saddex iyo tobanka bisha oo maanta uu u bilaawdo waxaa jiro imtixaanaad oo stateku uu maamulo oo fasalada sideedaad oo ku kooban oo ayagana qorshahoodu ahaa sabtiga ku xiga sabtigan maanta ah oo ah oo ku beegan labaatanka bishan may waxaa jiro imtixaanaad federaal ah oo wadankao dhan ka wada dhaca oo dowladda federaalka ay maamusho ardada fasalka labiyo tobnaad laga qaado oo asagana ku beegna sabtiga saddexaad oo xiga labaatan iyo toddobada bisha marka guud ahaan imtixaanaadka sidaasay u qorshaysanaayeen oo ah qayb iskuullada ay maamulaan saddex iyo tobanka bilaabanayo iyo qayb muxuu ahaa stateka uu maamulo oo eid sideedaadka ah iyo qayb federaal muxuu ahaa level ah oo fasalada labiyo tobnaad ah marka ardaydaas guudaan marka la isku daro tiradooda afartan iyo shan kun ilaa konton kun ay u dhexeeyeen ardayda dalbeyne aan imtixaanaadkaas leveliska kale ah saddexda yaadada aan ka qayb qaadanayn
ma kala hadasheen waxaa laga sameynayo imtixaanka baaqanaya wasaaradaha heer federaal iyo heer state waa mahadsan tahay ardada stateka degmada stateka guud ahaan irshadeele waxbarashadooda waxaa wakiil u ah gobolka iyo iyo muxuu ahaa iyo degmada guddoomiyayaal waxbarasho oo jooga nagu sheegeen ayagana inaysan hadda wax go-aana arrintan hadda go-aan horey meel uga yaalay oo horey loogu loo sii saadaalinaya uusan jirin laakiin hadda fiiro aysa sameeyeen wasaaradda gudaheeda tiimanka ka sarreeya iyaga inay qorsheynayaan inay bisha lixaadka juun iyo imtixaanka ay ay u harin doonaan imtixaankii sideedaadka ahaa iskuullada imtixaanaadka ay qaadi jireen ee aan shahaadiga ahayn ayagan fadliga ugu suurtagalsan oo iskuul kasta ahi uu qalaalo oo ardaduna ay imaan karaan in la qaado nidaam sidaas ay ii sheegaan walow aan weli la wada shaacin oo si gaara aan maaragtay oo ku wada sheekaysanay madaxda gobolka qaarkeed
barqadle waxaad sharaxaad ka bixisaa ama waxaad sawir guud naga siisaa iskuulaadka sida ay biyaha u galeen baaxadda biyaha gaar ahaan iskuulka mujamac oo aad adigu maamulaha ka tahay gaar haddii aan iskuulka mujamaca usoo qaato barxadda iskuulka ama iridda laga soo galo iskuulka maalin hore waan tegay maalintii labaa dhib iyada ay soo galeen waxaan qiyaasay ilaa saddex mitir joog ah inay biyuhu ay yihiin sababta dabaalan ku galay aniga marka gudaha iskuulka la galo barxadiisa joogga biyaha ay saddex mitir ay gaarsiisan yihiin dherarka marka galaasyada la galo oo leebaladooda ay kor kacsanayeen oo marka marada dherarkooda la qaaday waxaa isleeyahay biyo waxa ku jira galaasyada dhexdiisa iyo xafiisyada biyo mitir iyo bar ah dherarkooda joogooda uu yahay
kan iskuul mujamac ahaan maxaa la dhihi karaa marka biyaha ay laabtaan intee maalmood ay ku qaadan kartaa in ardayda ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda
walahi baxadda biyaha way saameydkooda bay sii qorsanaysaa marka waxaleeyahay muddo beri way qaadan kartaa way qaadanaysaa in dib uu iskuulka isku soo kabo oo wixii qaldamay oo dhanka loo saxo bishan may labaatanka maalmood ay ka dhiman dhowr iyo tobanka maalmood ay ka dhiman ay biyuhu ay ku dhamaadaan sidaas ayay dadku hadda is cadaalinayaan ee, bisha juun qaybyaheeda hore oo dhan labaatankeeda maalmood oo hore inay imtixaanaadkooda maaragtay ay dib usii dhacsanaanayaan filaa